galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ka taagan muran u dhexeeya dhinacyada siyaasadda galmudug isku haya kuwaasi oo weli xal ula qaabka loo dhisayo ama loo wajahayo maamulkaasi wararkii ugu dambeeyey waxaa dhuusamareeb ka soo diray waryahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq
inkastoo lix iyo labaatanka ay ahayd maalinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ay u waasteeyeen dhagaysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug haddana taasi ma aysan suurtagelin baaqashada qorshaha guddiga ayaa yimid ka gadaal markii qaar ka mid a xildhibaanada galmudug ay isku maandhaafeen dhismaha guddiga doorashada taasi oo soo ifbixisay khilaaf ugub ah oo ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka galmudug qaar ka mid a xildhibaanada kasoo galay dhanka ahlu sunna ayaa kulan ay ku yeesheen dhuusamareeb waxa ay ku magacaabeen guddi doorasho oo qabanaya doorashada hoggaanka galmudug waxaa sidoo kale ay ifiyeen jadwalka doorashada ay noqonayso degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa kulmisay siyaasiyiin ku kala aragti duwan dhismaha galmudug waxaana murashaxiinta u loolamaysa xilka madaxweynaha ay soo saareen qoraallo ay ku diidan yihiin ka qaybgalka doorashada iyo qoraallo lagu dhaliilaya sida ay wax uga socdaan dhuusamareeb dowladda soomaaliya ayaa garwadeen ka ah geedi socodka dhismaha galmudug oo soo bilowday bila ka hor markii ra-iisul wasaare kheere iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay hoggaanka u qabteen hanaanka dhismaha dowlad goboleedka galmudug ha yeeshee ilaa iyo hadda lagama gungaarin waxaana weli jira khilaafkii kheyre uu ku soo baxay xalintiisa madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo ka mid a hoggaanka sare ee ahlu sunna sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa soo saaray qoraal beesha caalamka looga dalbanaya inay soo farigeliso hanaanka doorashada galmudug waxaa sidoo kale qoraalka sheekha lagu xusay in dhanka ahlu sunna ay qaban doonto doorasho haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan dhinaca kale madaxweyne xaaf ayaa magaalada gaalkacyo oo muddooyinkan uu ku sugnaa waxa uu ka waday diyaarinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana maalmo ka hor looga dhawaaqay dhammaystirka dhismaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwa oo iyaguna iska dhex doortay guddiga doorashada diidmooyinka ka imaanaya dhinacyada ku lugtale siyaasadda galmudug iyo diyaarinta dowladda ay ugu jirta qabashada doorasho ka dhacda dhuusamareeb ayaa u muuqanaysa soo ifbixidda maamullo isbarbar socda oo ka dhisma deegaanada dowlad goboleedka galmudug magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud kama jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan murashaxiinta sidoo kale ma jiraan dadaallo lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ragaadiyeed doorashadii hoggaanka dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb